danjiraha dowladda norway ee soomaaliya ayaa waxa uu kulan la qaatay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee xukuumadda federaalk soomaaliya axmed xasan aadan kulanka ayaa waxaa looga hadlayay horumarinta kalluumaysiga dalka iyo sidii loo dardargerin lahaa loogana faa'iidaysan lahaa kheyraadka badda markuu kulanka soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga dhaqaalaha buluuga ee xukuumadda federaalk soomaaliya axmed xasan aadan wuxuuna ka warbixiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen safiirka dowladda norway ee soomaaliya kulankan kulan ku saabsan kulamada joogtada oon leenahay saaxiibada caalamka ee dalka jooga gaar ahaan dowladda norway oo safiirkeeda runtii aan la yeelna kulan miro dhal ah oo ku saabsan sidaan u horumarin lahayn kalluumeysiga iyo bul economiga anagoo og dowladda norway inay tahay dowladaha xagga kalluunka ee aada ugu horumarsan xiriirka labada dal iyo saaxiibtinimada iyo isbedelka xagga horumarka dhaqaalaha ayaanu xoogga saarnay wuxuuna ahaa kulan mirdhalaho laga faa'iiday runtii wax badan laisku afgartay waxaan rajeynayaa insha allah in sanadkan uu noqon doono sanad runtii labada dalba ay kala faa'iidaystaan markaan joogno wasaaradaha wax soo saarka dalka waxaan u shaqeynaa in dalka resourcigiisa ama hantida dalka uu leeyahay laga faa'iideeyo oo dee la iibgeeya adduunyadu ay iibsato maxaa yeelay saa ogsoontiin dhaqaalaha dal kasta wuxuu ku dhisan yahay hantida isaga uu leeyahay sida uga faa'iidaysto marka waxaanu isla jeexjeexnay soomaaliya resourcekeeda xagga kalluunka uu yahay aada iyo aada mid muhiim u ah isla markaana runtii laga faa'iidaysan karo si dhaqso ah oo wax ku oola looga faa'iidaysan karo iyada oo runtii haddan aan leenahay dad soomaaliyeed oo khubaro ah oo aada iyo aada u garanaya waxay ka shaqeynayaan n awoodna ule inay dalka u faa'iideeyaan marka intaa ayuu guud ahaan ku saabsanaa kulanka waana mahadsantihiin